maxaa sababay in xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kaleeto ciidamadooda markay baarlamaanka soo socdaan looga reebo oo ay la soo geli waayaan markay shaqadooda soo socdaan xarunta u dhow ila soomaaliya su-aashii koowaad wey
waxaa amarka ku kiciyey in mas-uuliyiinta gaar ahaan xildhibaanada aysan ciidankooda la imaan karin goobta ay ku shaqaynayaan iyo eriyada naftoy u dhowda baarlamaanku wuxuu leeyahay madax hadda waxaan maqlayna guddoonka baarlamaanka baarlamaanku wuxuu yihi nala kalama tashaan go-aan kasta oo saameyn kara golaha ama xubin ka mida xildhibaanada guddoomiyuhu xaq u leeyahay in lagala tashado sababta marka guddoomiyaha loola soo xariiri waayey oo loo oo loo ogeysiin waayey wax soo kordhay iyo sababta keentay labadaas oo waxaan rabaa in la oo wasiirku sheexo ciidamada wadooyinka xira ee xildhibaanada sida oo dhammayd ayaa hoos yey hoos taga meelaha qaar waxaa jira ciidamada ciidamada qoyskooda wanaagsiyi hawl wanaagsana way qabtaan laakiin mararka qaar waxaa dhacda sirkoontiyada qaar ciidamo jooga oo aan si aan aslubaysnayn oo dhamma mas-uuliyiinta ciidankaas yey hoos tagaan waa su-aal labaad mas-uuliyadda amniga xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee ilaalahooda la celiyey haddii ay waxgaaraan yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya oo berri la weydiinaya cidda mas-uuliyadda qaadaysa haddii ciidankaas la reebay daraadiisu ka yimaado yaa mas-uuliyadda soo raacanaya
yaa bixiyey amarka ah inuu kitaabka bannaanka wado amarka amarka yaa bixiyey daadadagi bixisi intaad ka qirinay haddii cid kale ay bixisine qof hebel aa bixiyey ayaad leedahay
idina guddoomiye aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay waxaan runtii u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh ee runtii waajibaadkooda dastuurigay gudanayaan xaqiiqdii waxaa idin sheegayaa inaan ka mid nahay in nidaamka ee golaha shacabka ama shacbiyadda ah in lala xisaabtamo ee wasiirada iyo xukuumaddaba aaminsannahay taas waxay tusinaysaa warqadda aan xalay wasa waxay ku soo gaartay bacda maqal saasay tahayna saaka afar sax meeshan ayaan fadhiyey isla xalaykii aan warqad u qoray taliyaha inuu igala qayb noqdo in su-aalaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ay qabaan uu jawaabteeda aan wada yeelo aada aad ayaa umahadsantihiin runtii shaqada wanaagsan ee umadda soomaalida u haysan qodna gudoomiye gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed madax weyne sheekh ibraahim gudey waa mahadsan tahay arrinta horta su-aasha weyisay waxay tahay arrinta xildhibaanada ay ka qabanayaan in askartii la socotay ee iyaga waardeynayeen barbartoloonada laga soo galo xaruntan iyo madaxtooyadaba in ciidankii la dhigo taas runtii waxaan rabaa inay la wadaago waxaa keenay arrintii dacdada aheed ee xanuunka badneed ee runtii dowladnimada iyo sharafka iyo karaamadaba aan ku fiicneen ay ku dhacday s o l taasi ilaah baa mahadda iska leh arrinkaas oo hadda dhacay in badan ayuu soo lalaatay saa la socotaan waxaa xaqiiqdii ee dhacdadii hadda tii ka horreysay meesha ku geeriyooday xildhibaanada sharafta leh ee askarta waardiyeynaysa ama istaafyadu ah qaar ka mid ayaa meesha ku geeriyooday nasiib wanaag dhacdadan markay dhahaysay baarlamaanka ma jira hadduu jiri lahaa dhacdadan waa kasii badnaan lahayd maadaama xilliga baarlamaanku uu furan yahay ilbaabka ee laga soo galo ay imaadaan ugu yaraan askar ka tira badan boqol ama laba boqol gaaraysa oo istaafyada ah aan iskaranaynin oo qaarna booliiska ka socota qaarna ay sheegnabasada ka socota qaarna ay ka socdaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maadaama dhacdadaas dhacday waxaan ku guda jirnay in la baaro sababtii meeshaas arrinkaas ugu dhacday waxaa taliyaha oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo go-aanada qaar oo ciidanka inuu hogaamiyo oo taaskeeda nidaamkeeda inuu sameeyo ay waajibaadkiisa tahay laguna warwareeyey ayaa wuxuu sameeyey in baaritaankaas ay kuli jiraan waan ka xunnahay ujeedka sida loo bixiyey iyo sida u dhaxeyn looyka yihiin xildhibaanka inuu markuu gudbaayo oo meeshiisa si saxa sareexadla ku gudbo ee askariga iyo nidaamka iyo systemka maanta aan haysan waa la socotaan ereyga haddaad bixiso wax kale ku darsadaan waa ilaa tallaabo kale aad ka qaadin tiina waan qaadnay ee askartii markaas juboontida joogtay tallaabaan ka qaadnay oo anshax ah inay la tacaalaan ee la shaqeeyaan runtii si wanaagsan ay eegday ay markuu la tacaalaan xaqiiqdii waxaa kaloo jirta in xal loo helo istaafyada horta albaabkaas istaaga waxaan filayaa meesha xarunta aan joogno waa xarun kumeel gaara istaafyadeena annaga waa ku filneen meesha aan geli jirnay waa lagu filneen laakiin xadda waxaa moodaa in wadadii ay ciidanka ay gooban yihiin waa in xal la helaa oo ah intee istaafyada laga yeelay oo ulo weliba problemku baakinkiga hataa jiro meel ay tagayaan inaan ceelaamino go-aan isla qaadano barnaamij si xal looga helo ee dhiigoodan ku badbaado ee amnigii kolley shaqada la qabtay waxay ahayd shaqa ee lagu ilaalinayo amniga shaqa lagu ilaalinayo ee amniga xildhibaanada golaha shacabka iyo madaxtooyada iyo madaxda kale ee runtii dhammaantooda ee ee ku sugan xaruntan iyo xarumaha kale ee ku xindaawan meeshaan arrintaasi insha allahu tacaala maanta wixii ka dambeeyey waxaan rajeynayaa si wanaagsan in ay ay ku dhamaato insha allahu tacaala wixii kaa aan ka tegayn waxaan rajeynayaa inuu ku daro saaxiibkayga aan kaleeya dowladda soomaaliyeed
waa mahadsan tahay amarka waa iska le kale leedahay waa mahadsan tahay maya su-aalaha ay weydiinayo waxa waaye amarka ani waa ka jawaabay saan filaayo xildhibaanka meel kale hadduu wax raadinay ma ogi saaxiibkay aada u raadsan yahay amarada ciidamada ii sheeg adiga jabooyinka keliga checkpointiyada ciidamada jooga waxaa xukumo taliya ayaa xukuma chain of command ay hoos tagaan amar la-aana wax kuma fulin karaan marka aada umaasanta waxaanti umalena wala
mudan wasiir aniga haddaan su-aalahii hore u galo horta waxaan kaa codsanaynaa su-aalaha lagu weydiinaa way cadcadi horumaraan xagga ka samaynay intaan roob ka da-a iyo beryahan xagga ku duulaynaa waagii ay timaado ka jawaab laakiin su-aasha lagu weydiiyey ani waxaan qabaa inaa inta qorati dul istaagtid wixii technical oo adiga markaas aadan ka jawaabaynina taliyahaaga uu jooga inaad u dhiibtid aad dhahda shaqadan isaga kusayda taas horta waa codsanaynaa oo balaaqada badana nagala dhaafo xildhibaanada lagu qancinaayo oo aan ka jawaabayn su-aalihi xildhibaanadu ay ku weydiiyeen su-aasha lagu weydiiyey waxay ahayd xildhibaanada ayaa ciidamadii waxaa looga reebay jagboyntiyaal fogfog oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay joogaan sida aan la soconana meeshaan waxaa degan hay-adihii dowladdu madaxweynaha keliya ma degan xukuumaddiiyaa degan baarlamaankiiyaa degan waxaan rabnaa marka mudana wasiir amarkaas yaa bixiyey inaad noo sheego ma ogtahay taliyihii hoos yimaadaan iyo asaga amrada laga rabaa waxaas waa balaaqo annaga ma rabna amarka yaa bixiyey waaye waxa lagu weydiiyey ta labaadna waxay tahay maadaama hay-ado kale dowladeed meeshaan ay degan yihiin oo guddoonkii baarlamaanka oo kamid a yirahdaan golma soo wargelin haddii tilaabo noocaasa la qaadaa maxaa lagu wargeli waayo su-aasha lagu weydiiyey taas waaye mudana wasiir waxaan kaa codsanaynaa si toosa inaad aada u aado jawaab aan saabir oo ahaa istaafyada su-aasha koowaad arrinta istaafyada waxaa door marka kusoo celceliya amarka yaa bixiyey amarka horta waxaa bixisay xaaladda dhacday xaaladda dhacday amarka bixisay xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adugu aad tihiin sharci bixinta ugu samaysay waxaan kaa ilaaliyaashii waxaan bannaanka u taaganaha waa adiga askariga jidka taagan ee laamiga rogaxmin iyo maalin waxaa ugu taagan waa adiga qalad marka shaqa lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba saxay noqonaya ma dhihi karo way imaan karaan qaliil way imaan kartaa qaladaan laakiin waxaa muhiima sida lagu sixelhayo la fiiriyo arrinta ayada waxaad la socotaa ilinka kashmiir s y l s y l waa dacdadii shanaad amba lixaad oo ka dhacaysa laba dacdood dhacdooyinkaas kamiduhu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambaysa ay ku dhacday dad isu soo ekeysiiya ciidamada amniga oo rubaynaya oo aakhirkii ay sababtay inay hoteeladii ay gudaha u galaan sidaas daraaddeed waxaa timiday waa la kala gara waayey su-aal kale oo soo saxatay noqon doontaa oo aheeday sababta ay meeshaas u yimideen maxay tahay sababta ay meeshaas u yimideen waxay aheeday ciidamadii istaafyada ahaa marka ay soo dhaafaan jabgoytiyadii madaxtooyada waxay imaanayaan in dhammaan halkaasay ku dejina isma garanayaan colal kala duwan ay ka jirsan yihiin qofka soo dhexgalana lama garan karo askarigii ilaalada ahaa ee ama jooga tiyaatar ama jooga ceelgaaf ama jooga sayfkan ma joojin kariyo askariga lugaynaayo sababtoo ah saddex boqol oo askari afar boqol oo askariyaa gadaashiisa fadhiya marka ma istaafyada la socda madaxda qaranka ma shabaaba oo ma midkii cadowga ahaa oo umadda inuu dhibaateeyo doonayaan taas ayaa horta muxuu ahaa ii sheegay keentay iyo baaristii dhacdada oo weli socota in la yidhaahdo jagbonkiyada ugu horreeya meelaha madaxtooyada laga soo gelaayo ha lagu hadliyo istaafyada ilaa amar dambo taas ayaa muxuu ahaa ii sheegay amarka horta sidaas uu ku baxyay sidaas uma aha waxaan rabaa marka iyada laba inaan u kala qaado xildhibaanada sharafta leh iyo madaxda muxuu ahaa ii sheegay kale guud ahaan iyo ummadda kale oo soomaaliyeed socotaba qofkuna waa qof gudbaaya oo waddada isticmaalaya oo toos u gudbaaya oo iya ka soo gala tiyaatarka sayidka ka baxaaya ama iya ka soo gala tiyaatarka ka gudbaaya ceelgaab qofkaas mas-uuliyadda gooya ahaayo istaafkiisu ma laga dejinaayo gaarigana uu la gudba amarkaasna waa ka bixina cidda istaafka laga reebaayo waxa waaye qofka iya kala soo gala tiyaatarka markau yimaado area s waay ama jagoontiyadii madaxtooyada uya ka soo gudbo doonaya dhaxda inuu istaafku ku dejiyo oo gudaha soo gelaya ama xarunta baarlamaanka ha soo aadiyo ama xafiisyada kale oo muxuu ahay sheege dowladda ha aadiyo arrinta kale oo ayadana sidaasoo kale ayadana aan amarka ka bixinay rajaynayana ayadana inay gusho daliilo way ka imaan karaan waana saxaynaa waa dadka madaxda ah ama xildhibaan ha noqdo ama mas-uuliyad kale ha haayo oo gudaha xayndaabka degan ayagana sidaasoo kale istaafyadona inay la soo gudbaan maadaama guryahoor gudaha ku yaaliin daas marka waxaan is leeyahay taasana aydan ugu gudbayaa arrinta elatariya ciidan loo qaaday anugu kullay ma garanayo dee wasiirkuna meel kale hadda ciidan ka keenayo ma aysan jirin elatariya ciidan loo qaaday xooga dalka soomaaliyeedana anugu kullay ma ogin taas waxaan is leeyahay xildhibaano kale oo waxaa jira kusoo celiyey mudana guddoomiye su-aasha aheeday istaafyada istaafyada jawaabta aan u haynana taas waay waxaan is leeyahay marka dhammaan kara inay sidaas looga dhamaataan aan rajayna arrinta istaafyada xildhibaane waxaan rabaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay aadaa mahadsan tahay xaaladda marka aan ku leeyahay amar marka la bixinayo sideeda wuxuu ku yimaadaa markaas marxalo taagan oo sababta amar in la bixiyo inay jirto taasaa keenta amarku inuu baxo anaa bixiyaha